bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى اllah wslama clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi mxamed bn ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlkhuطbati clى اlmimbari khudbadii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay cala almimbari mimbarka korkiisa laga khudbeeyo jumcadu khudbay leedahay khudbadaa mimbarka korkiisa in laga aqriyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaala anasun radia allaahu canhu khaطba annabiyu sala اllahu calayhi waaalihi wasalam cala almimbari nebiga wuu khudbeeyey mimbarka korkiisa ayuu ku khudbeeyey ayb oo khudbadii marka inay mimbarka korkiisa ahaato taasuu marka baabkan ka dhigtay abwaabtan soo socoto kan ka dambaysana khudbada iyo sida loo akrinaayo iyo cadadkeedu intuu yahay iyo fadhi iyo istaag wixii lagu akrinaayo iyo waxyaabahaas u dhan buu uga hadlaya qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa yacquubu bnu cabdiraxmaan bni muxamed bni cabdillaahi bni cabdin alqaariyu alqurashiyu aliskandaraaniyu alqaariyu ya-da waa shidan tahay nisbatan ilaa qaara ayb ee maaha nisbo oo qaari qaari ahaan loogu nisbaynayo qabiilada magaceeda ayaa qaara la yidhaahdaa qaala xadaanaa abu xaasim bnu diinaar wasmuhu salamat bnu diinaar ina rijaalan atow sahla bna sacdin asaacidiya rag ayaa u yimaadeen sahl sahla bna sacdin asaacidi waqad imtarow iyagoo ku dooday waqad imtarow iyagoo ku dooday akarka saasay dhahayaan shuraaxa qaarna waxay leeyihiin kirmaani oo kale min alimtiraac waqad imtarow iyagoo ka shakiyey ayb laamicu sabiixa shamsuddiin albirmaawiyu maadaama kirmaani badanaa uu sharaxiisa daba joogo macnahaas shakiga bis ayuu sheegay ayb ibnu xajar laakiin waxa uu yidhi min almumaaraati wahiya almujaadalatu waqaala alkirmaaniyu min alimtiraac wahuwa shaku wayuؤayidu اlأwala qowluhu fii riwaayati cabdilcaziiz bni abi xaasim can abihi cinda muslim tamaarow riwaayada marka muslim tamaarow ay dhigaysaa marka faina macnaahu tajaadaluu qaala araaqibu alimtiraa'u wاlmumaaraatu almujaadalatu labadaba ayb ومنه فلا تmاrي فيهم إلا مراءa ظاaهرا وقال أيضا المrية التردد شhakiga iyo تaرددka miryة ayaa lagu keena أma الامtirاع iyo الmmaaraaت waa isku macnuu yidhi وهiy المuجاadلة وqad اmtarw waxay ku doodeen في الmimbri mimbarka شhأnigiisii ayay ku doodeen min macuuduhu alwaaxiisa ama qoriga laga sameeyey waxa uu yahay fasa'aluuhu can daalika arrinkaabay su'aaleen marka sahal bay weydiiyeen faqaala waxa uu yidhi wallaahi innii la acrifu waan garanayaa mimaa huwa yacnii mima huwa waxa uu yahay mimbarka uu ka samaysan yahay walaqad ra'aytuhu waan arkay buu yidhi awala yowmin maalintii ugu horraysay oo wudica la dhigay wa awala yowmin iyo maalintii ugu horraysay oo jalasa calayhi nebiga uu ku fadhiistay arsala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama ilaa fulaanata nebiga wuxuu u cid diray hiblaayo imra'atin haweeney qad samaahaa sahlun uu magacaabay murii ghulaamaki addoonkaaga far an najjaara qoraha ah an yacmala lii inuu ii sameeyo acwaadan qoryo ajlisu calayhinna aan ku fadhiisto korkooda idaa kallamtu nnaasa dadka haddaan la hadlaayo markaa sababka marka mimbarka ku jirta xikmadiisuna waxay tahay meel dheer si weeyaan marka oo sarrayso dadka hoos joogo way arkaayaan marka qofka rasuulkiina marka in axkaam fara badan looga daydaa la rabaa oo axkaamtaasoo qaarna ficil ahaan looga qaadanayo qaarna qowl ahaan looga qaadanayo mimbarku marka inuu dheer yahay oo marka uu dadkiina ay ka hooseeyaan qof walbaana uu arki karo sidaasaa sha'niga mimbarka loo uu yahay xikmada ku jirtana taas weeyaan walidaalika ficil ahaanna nebiga salaaduu dadka ku baray ee khudbadiisa sidii uu u samay jirayna waa lagu soo guuriyey dadkuna way ka arkayeen rasuulka calayh isalaatu wasalaam mimbarka nebigana saddex darajo ayuu ahaa ayb fa amarathu way amartay facamilahaa wuu sameeyey marka mimbarkii min طarfaa'i alghaabati haabada geedaheeda dhuurka la yidhaahdo ama shawriga la yidhaahdo ayuu ka sameeyey alghaabah waa meel marka madiino agteeda ahayd waa isim marka calam ah ayb ismu makaan weeyaan darfaana ama atli ama darfaa waa geedaha waaweyne ama shawriga annaga aan dhahno ama dhuurka la yidhaahdo ayb ayuu marka ka sameeyey uma jaa'a bihaa wuu ula yimid fa arsalat ilaa rasuuli illahi sal l salam nebigay usoo dirtay fa amara bihaa wuu amray fa wudicat haahunaa meeshan ayaa la dhigay uma ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkaan arkay sallaa calayha mimbarkii korkiisa isagoo ku tukaday wa kabbara wuu kibaartay wa huwa calayha isagoo mimbarka korkiisa ah uma rakaca waa rukuucay wa huwa calayha isagoo mimbarka dushiisa ah uma nasala alqahqara gadaalgadaal ayuu usoo degay markaas ayb fasajada fii asli lmimbari mimbarka salkiisa ayuu ku sujuuday ilaa mimbarkii laguma sujuudi kara isaga gadaal buu usoo degay marka mimbarka salkiisa dhulka uu ka qabsado meesha ayuu markaa ku sujuuday ayb uma caada waa noqday falamaa faraqa marka uu dhammeeyey salaaddii aqbala cala annaasi dadkii ayuu ku soo jeestay faqaala waxa uu yidhi ayuha annaas dadow innamaa sanactu haada kan ayaan sameeyey lita'tamuu saad u dayataan ood aniga iigu dayataan ay lita'tamuu bii walitacallamuu inaad aqoonsataan ood barataan salaatii salaaddiida walitacallamuu saasay u dabdisantaha ay walitatacallamuu si aad u barataan yacni salaadayda ayb macalushaahidka marka waxaa weeyaan mimbar nebiga ku khudbeeyay ayuu lahaa jiray ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala akhbaranii yaxya bnu saciidin qaala akhbaranii anasun yaxya bnu saciidin alansaari weeyaan qaala akhbaranii anasun annahu samica jaabira bna cabdillaahi qaal kaana jidcun geed dogob ah jirid geedtimireed jiridkeeda ama dogob ah yaa ahaa yaquumu ilayhi nabiyu sala allahu calayh ali wasalam kaana jidcun wuxuu ahaa yaquumu ilayhi nabiyu sal l salam nebiga inuu xaggiisa u istaagaye uu istaagayo yacnii agtiisa uu istaagayo intaan mimbarka loo samaynin falamaa wudica lahu lmimbaru mimbarkii markii loo dhigay samicnaa liljidci geedkii waxaanu ka maqalnay midla aswaati alcishaari toban sidada codkeeda oo kale hasha toban sidada ah codkeeda iyo ololkeeda oo kalean ka maqalnay geedkii xataa nasala annabiyu sala allahu calayh ali wasalam ilaa nebiga uu ka soo degay fa wadaca yadahu calayhi gacantiisii ayuu saaray geedka korkiisa riwaayaadka qaar waxay dhahayaan fasa kaannahu yusakituhaa sidii inuu aamusinaayo oo kale weyn aamustay markaas qaala sulaymaanu can yaxyaa qaala akhbaranii xafsu bnu cubaydillaahi bni anas annahu samica jaabiran ayb meeshaan marka xadii tacliiqan bukhaari wuxuu u keenay inuu uni inuu nisbeeyo ibnu anaska riwaayadii hore la ibhaamiyey cidda uu yahay inuu ku sheego ile riwaayadii hore waxay leedahay qaala akhbaranii ibnu anas ibnu anas annahu samica jaabiran saasay leedahay ibnu anaskaas marka waa iyo xafsu bnu cubaydillaahi bni anas weeyaan ayb annahu samica jaabiranna wuxuu ku caddaynaa samaac riwaayadii hore marka ahay tii horeba hortaa samaac waa lahayd iyada waxaa keliya uu ku caddaynayaa waxay tahay nisbada ibnu anaskaas ibnu rajabna sharaxa fatxulbaariga sidaasuu ku yidhi ayb labadan xadiidba marka macnahaas tarjamada iyo yay tilmaamayaan oo nebiga mimbarka waxaa loogu sameeyey inuu ku xudbaayo قال xdثna آdم هو بن أbي إyاas الcسqلاني qال xdثna بن أbي ذئب هو محمد بن cبدالرحمن بن أbي ذئب عن الزهري عن sالم عن أbيه qاaل سمعت النبي صلى الله عليه لي وسلم نبgaan mqلay يkdب isagoo qudbaynaya calى الmنbri mimbarka dushiisa faqاala waxa uu yidhi maن جاءa إلى الجuمcaةi جuمcada qofkii yimaado فlيqتسل qofkii imaanaya جuمcada ha qubaysto marka yaqdubu cala almimbari meeshaas weyn macalushaahid jumcada marka mimbarkaa lagu khudbeeyaa ciidda laakiin waxba mimbar umayeeda uma baahna sunnadeedu mimbar ma aha oo markii mimbarka lasoo qaaday oo musallaha la keenay xadiidka abu daawuudka aan ku soo marnay waa tii marka saxaabadu ay diideen oo ay tilmaameen inaan la samey jirin xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin jumcada sha'nigeedu in mimbarka lagu khudbeeyo waxaa kaloo mimbarka loo oo nebigu u isticmaali jiray khudbadihiisa kale markuu dadka inuu wacdiyo rabo iyo marar badan marka fa jalasa cala almimbari iyo iyo axaadiid fara badan ku soo aroortay ayb mimbarka marka siduu u samaysnaa iyo siduu ahaan jiray taariikhdiisana ibnu xajar marka meelahan dambe ayuu ku qoray waa ka akhrisanaysa wuxuu yidhi wa fiihi istixbaabu itikhaadi اlmimbari likownihi ablaga fii mushaahadati اlkhatiibi wasamaaci minhu xadiidka waxaa laga qaadanaya mimbar in la samaysto maxaa yeeley mimbarku wuxuu yahay isaga ayaa ku xeel dheeraansho badan arkidda in la arko khadiibka in la maqlo واstixbaabu اliftitaaxi bالsalaati fii kuli shayin jadiidin imaa shukran wa imaa tabarukan waxaa kaloo laga qaadanaya bir wax kastoo cusub in salaad lagu bilaabo oo wuxuu leeyay nebigu mimbarka salaad ayuu ku tukaday markii loo soo dhigay ayb imaa shukran ayaa loo tukanaya wa imaa tabarukan ama salaadda khayrkeeda ayaa la rabaa ayb sidaasuu ka fahmay laakiin tacliimtii iyo waxaa uun isku beegantay iyo inuu munaasab mimbarka u yahay allahu aclam marka macnahan uu sheegay wa qaala bnu baطaal in kaana alkhatiibu huwa alkhaliifata fasunatuhu an yaktuba cala almimbar khatiibku haddii uu yahay khaliifada sunnadiisu inuu mimbar ka qudbeeyo wain kaana hayrahu yukhayaru bayna an yaquuma cala almimbari aw cala alardi tafriiq noocaasuu sheegay ibnu baطaal haddii uu yahay khaliifada mimbarkuu koraya hadduunan ahayn khiyaar uu leeyahay laakiin intii uun camalka muslimiinta jumcada ama khaliifaada ama naayib ha noqdo ama qof aan markaas yacni khaliifo ahayn ee markaa dadka u khudbaynayaba ha ahaadee mimbarka unbaa la fuulaa sunnada nebigana marka cumuumkeeda sidaas وتcqبه زyن بن المنyر بأن hذا khاaرج عن مqsود الترجمة ولأنه إخباaر عن شhيء أحdثه بعض الخلفاء فإن kاn من الخلفاء الراشدين fhuوa سنة متبcة وإن kاn مiن غyرهم fhuوa بالبdعة أشبه minه بالسنة qلت ولعل hذا huوa xikمة hذه الترجمة أشhاaر bها إلى أن hذا التفصيل غyر مستحب تفصيilka marka زyن بن المنyر waa iska diidan ayb waa wax umaradu keeneen buu yidhi khulafaa uraashidiin haddaynan ahaynna khulafaa uraashidiin hadday ahaan lahaayeen dariiqoodu sunnou noqon lahaa haddii laakiin kayrkood uu yahayna ashbah waxay u tahay buu yidhi marka bidco inay noqoto ayb waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayo ama ku sugan calam min aclaami nubuwa oo hashaasi ee yacni geedkaasi nebigu agteeda uu ku wacdin jiray waa ku oloshay markuu gacmaha saarsaarayna waa aamustay ayb walidaalika xadiidkan waxaa lagu soo daraa dalaa'ilu nubuwa ayb mutanabi qof ah sidaasi geeddaas jamaadaadka uma saamoobeen ayb qof iska mutanabi ah hadduu ahaan lahaa nebigu markaa nebinimadiisa dhabnimadeedii tuse ama mucjizaadkiisa wax ka mida ayb baabu lkhubati qaa'ima baabu bayaani xukmi lkhudbati khudbadii xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay qaa'iman qofka isagoo taagan oo qudbeeyo ayb wa qaala anasun bayna anabiyi sala allahu calayh waali wasalam xilli nebiga yakhdubu oo qudbaynayo qaa'iman isagoo taagan marka khudbadii in la istaagayo oo istaag lagu akhrinayo qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara alqawaariiriyu qaala xadaanaa khaalid bnu alxaarif qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqdubu inuu qudbaynayo qaa'iman isagoo taagan uma yaqcudu waa fariisanaya uma yaquumu waa istaagayay kadibna kamaa tafcaluuna al'aan sida hadda aada samaysaan sida aada hadda yeeshaan oo kale ayuu yeeli jiray nebiga sal l salam marka waa qudbaynaayey waa fariisanaayey haddana waa qudbaynaya waa istaagaya ayb marka fadhiga dhexe wuxuu tusayaa in qiyaam khudbada lagu aqriyo ayb qiyaamkaas marka ma waajib ba mase waa sunno katiir min alculamaa oo salafka ka mida waxay ku tageen sunno inuu yahay imaamu shaafici isaga waxa uu yidhi waa sida salaadda oo kale salaadda qofkii qaadir ana waa istaagayaa qofkii hayru qaadir ana waa fariiso karaa khudbadana sidoo kale waa iyuu yidhi qofkii haddii uu awoodo waa inuu istaag ku akriyo haddii uunan awoodinna fadhi ayuu ku akhrinayaa sidaasuu yidhi xukunka marka khudbada qaala bnu lmundir aladii xamala calayhi jullu ahli اlcilmi min culamaai اlamsaari dalika istaag in lagu akriyay aladii xumila calayhi jullu ahli اlcilmi min culamaai اlamsaari dalika waa in istaaggaas lagu akriyo wanaqla gayruhu can abi xaniifata ana alqiyaama fi اlkhudbati sunaة walaysa biwaajibin wacan maliki riwaayat anahu waajibun can malikin riwaayatan anahu waajibun riwaaya marka imaam maalik inay waajib istaagu waajib yaha laga soo guuriyey fain tarakahu asaaa wasaxat khudbatuhu haddii uu ka tago xumaanuu sameeye la khudbadiisu ansaxaysaa wacinda albaaqiina ana alqiyaama fi lkhudbati yushtaratu lilqaadiri kaasalaati ayb qowlkaasna shaafici iyo keyrkii ayaa qabaan ayb wاstudila lilأwli bxadiiثi abi saciidin اlآtي fi اlmanaaqib ana الnabiya sal ا l slm jalasa data ywmi calى اlmimbar wajalasnaa xowlahu wbxadiiثi sahlin ilmaadi qablu murii gulaamaki yacmal lii acwaadan ajlisu calayha aan ku fariisto labadan xadiidba nas kuma aha marka masaladan ee nebigu mimbarka waa iska fariisan karaa dadkana marka fadhi waxaa ugu sheegi karaa iyadoo ayr jumco keyrkeed ay tahay marka iyadoo jumco ay tahay inuu fadhi ku akriyayaa la rabaan ayb hadday markaa sunna ay jirto taas waujiiba can alawali annahu kaana fii gayri khudbati اljumca wa can اhaaniina waxaa lagu jawaabay bixtimaali an takuuna alishaaratu ila اljuluusi awala maa yascadu wa bayna alkhudbatayn aan ku fadhiistadana waxaa lagu macnaynayaa marka uu khudbada bilaabayo iyo labada fadhi dhexdooda mimbar yacni lagu fadhiisan karo wastudila liljumhuuri bixadiidi jaabir bni samura almadkuur wabixadiidi kacb bni cujra annahu dakla almasjida wacabduraxmaan bnu wacabduraxmaani bnu abilxakam yaxdubu qaacidan kacbu ibnu cujra ayaa wuxuu soo galay masaajidka saxaabiga isagoo cabdiraxmaan ibnu abilxakam uu qudbaynaya fadhina uu fadhiyo ku qudbaynayo fa ankara calayhi waa ku inkiray watalaa wuxuuna akhriyey watarakuuka qaa'ima wa fii riwaayati bni khusaymata maa ra'aytuka alyowmi qatu imaaman yaumu lmuslimiina yakhdubu wahuwa jaalis kacbu ibnu cujra waxau yidhi maantoo kale maba aragu yidhi imaam dadka u qudbaynayo fadhiyo yquulu dalika maratayni waakhraja bnu abi shaybata can taawuus khaطba rasuulu اlahi sal l slam qaa'ima waabu bakrin wacumaru wacuhmaanu istaagay ku akhriyeen wa awalu man jalasa cala almimbari mucaawiya mucaawiyana marka waxaa la yidhi cudurdaar buu lahaa ayb oo markaa istaaggii baa dhib ku ahay sidaasay sheegeen ayb waxaa kaloo loo deliishaday istaag in lagu qudbeeyo bimashruuciyati اljuluusi bayna alkhudbatayn ayb mar haddii labada khudbo dhexdooda waxaa sunnaa fadhi la yidhi fadhigaas waa inuu istaag ka horeeya haddii khudbadoo dhanba fadhi lagu akrinaayo fadhigii seeba u kala saaraya ayb taana marka waa laga qaatay baabkanna marka axaadiid fara badan in istaag lagu khudbeeya kusoo aroortay marka istaaggaasi marka inuu waajib yahay inuu sunno yahay unbaa marka culammadu ay isku khilaafeen ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yastaqbilu alimaamu imaamku wuxuu u jeesanayaa alqowma dadka markaa dadku u jeesanayaa macnaheedu waxay tahay qiblada waa u daba jeedinaya qibladii dhabarkiisuu xijinayaa dadkiibuu kusoo jeesanaya waistiqbaali innaasi iyo dadka qaabilitaankooda xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay alimaama ay u soo jeestaan iyaguna idaa khataba haddii uu qudbaynayo dadkuna maxay samaynayaan imaamkay kusoo jeesanaya kan geesaha jira iyo kuwa xaggay xagga jiraan laftirkooda sidaan bay intay usoo jeestaan bay imaamkii feerinayaan sunnadii marka saas ayb si markaa khudbadaasna ay u dhegaystaan iskuna dayaan inay u dhuuxaan ayb idaa khatabadaasna shuraaxdu waxay dhaheen bukhaari wuxuu kala jeedaa imaamka marka la qaabilayo markuu soo gala maahane waa markuu khudbada bilaabo waxa la dhegaysanaya imaamka loogu jeesanayo xaggiisa waa khudbada ee amaa soo gelidda uu albaabka ka soo galaba dadka inay isku aadiyaan ay fiiriyaan taas ma ahan wastaqbala bnu cumara wa anasun radia allaahu canhum alimaama ibnu cumar iyo anas imaamkay u jeesteen caadadiisa waxay tahay marka inuu aaaar aathaar uu ku xoojiyo waxa isaga la raajixsan bukhaari ayb tii horena marka waxba xugun ma goynin shaarixa marka wuxuu yidhi walam yabutta alxukma wa huwa mustaxabun cinda aljumhuur xukunkeedu waa maxay istiqbaalkaas waa mustaxab wa fii wajhin yajibu bacdu shaaficiya waxau le waaba waajib jazma bihi abu ayib aلطabri min ashaaficiyati fain facala أجزأ waqiila laa dakarahu الshaashiyu wanaqla fii sharxi اlmuhadab imaam الnawowi ana اlاltifaata yamiina washimaala makruuhun itifaaqan dadka yani waxa ah dhegaysanaya khudbada inay midig ama bidix iyo feerfeeriyaan waa makruuh imaamka laftirkiisana waxay leeyihiin inuu dadka uu u jeedo ayb yaa isaga laga rabo wa min laazimi اlistiqbaali istidbaaru limaami اlqibla dadka inuu u jeesto khadiibkana waxaa ka laasimaysa qiblada inuu u daba jeediyo markaas waana sidaas marka sunnada sida ay tahay ayb qaala xadaanaa mucaad bnu fadaalh qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa hishaam bnu abi cabdillaahi addastawaa'iy weyaan can yaxyaa huwa bnu abi kahiir alyamaamiyu can hilaal bni abi maymuunata qaala xadaanaa caطaaءu bnu yasaar annahu samica abaa saciidin اlqudriya qaala ina اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga jalasa daata yowmin maalin ayuu fadhiistay cala almimbari mimbarka korkiisa ayuu fadhiistay wajalasnaa xowlahu annagana agagaarihiisaan fadhiisannay marka wajalasnaa xowlahudaasba wuxuu ka rabaa iyagiina marka waa isku hareereeyeen nin walbaa siduu u arko ayb taasaa markuu ka rabaa halkaa marka wuxuu yidhi waqad istanbaطa almusanifu min xadiidi abi saciid ana الnabiya sal l slam jalasa daata yowmi cala almimbari wajalasna xowlahu maqsuuda tarjamati ayuu ka istinbaaday wa huwa طarfu min xadiidi طawiil sayaأtii bihada اlisnaadi fi kitaabi الzakaati fii baabi الsadaqati cala اlyataama wawajhu اdalaalati minhu ana juluusahum xowlahu lisamaaci kalaamihi yaqtadii wuxuu keensanayaa nadarahum ilayhi haaliban hadday marka nebiga agagaarkiisii isku hareereeyeen ay fadhiisteen oo mid dhinacan ka jira mid dhinacan ka jira mid horay ka jiro waxay keenaysaa buu leeyahay marka waxay ugu hareeraysmeen inay maqlaan oo dhegaystaan dhegaysigaasna ama fadhiga noocaasna wuxuu keenayaa inay feeriyaan markaas ujeedka bukhaari sidaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi fi lkhudbati khudbada dhexdeeda bacda ahanaa'i alla ammaanista ka bacdi amaa bacdu yidhi ayb rawaahu cikrimatu can ibni cabbaasin can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam lafdigan amaa bacdu inay sunno tahay ayuu meeshaan u baabaysanay bukhaari marka wixii khudbada ku saabsan ama arkaan ay leedahay ma sheegin ilaa amaa bacdugaa buu ka hadlay bisna arkaanta marka khudbada lagama maarmaanka u ahna culamada siday u badan yihiin waxa ay tahay xamdi iyo salli nebiga lagu salliyo iyo alwasiyat bitaqwa alla kacabsi oo laysu dardaarmo alla kacabsi laysku dardaarmo ma laga wado uusiikum bitaqwa allah inuu yidhaahdo wixii alla kacabsi waa inuu sheego ayb aayad qur-aanna marka inuuinuu khudbadii marka ay shamlinayso aayad qur-aanka ka mida inay shamlinayso ayb waxyaabahaasa marka iyo in istaag lagu akriyay inay laba khudba ahaadaan ayb taasaa marka xanaabilada iyo shaaficiyadu ay u badan yihiin ayb wa qaala maxmuudun xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufiyu qaala xadaanaa hishaam bnu curwata qaala akhbaratnii faatimatu bint اlmundir can asmaaءa binti abi bakrin qaalat dakaltu calaa caaishata ayaan u galay radia allaahu canha wاnnaasu yusalluun dadkuna ay tukanayaan qultu waxaan idhi maa sha'nu nnaasi dadka shaanigoodu waa maxay fa ashaarat bira'sihaa madaxeeday ku ishaartay ila asamaa'i samada xaggeeday madaxeeda ugu ishaartay faqultu waxaan idhi aayatun ahiya aayatun aayad miya yacnii wax waxaan calaamad miya calaamad miyaa dhacday fa ashaarat bira'sihaa madaxeedii bay ku ishaartay ey nacam haa intanoo dhan marka waxay tusayaan ishaaradu inaynan salaadda ku burin qofka marka ishaarada uu bixiyo salaadda inaynan ku burin ee waxa salaadda buriyaa inay ka hadal ishaarada mid wax fahamsiisaba ha ahaato ayb qaar laakiin waxay yidhaahdeen qofka akhraska ah ee aflaawaha oon hadlin oo isaga hadalku ishaaraduba ay u tahay salaadda dhexdeeda ishaara mufhima haddii uu bixiyo ma jebina mase ma jebinayso fuqahada qaarkood baa marka abu xaamid alghazaali ah waxaa laga sheegay inuu yidhi waa jebinaysaayb ishaarada marka inaynan jebinayna xadiidkan ka muuqato faashaarat bira'sihaa ay nacam qaalat faadaala rasuulu llahi sal l salama nebigu waa dheereeyey jiddan aad buu u dheereeyey salaaddii xataa tajallaanii ilaa uu idaboolay alqashyu meerdaboolan wa ilaa janbii dhinacaygana qirbatun sibraar ayaa ahaa maqarbad fiihaa maa un biyo ay ku jiraan fafataxtuhaa waan furay fajacaltu waxaan gudagalay asubu minha inaan shubayo xaggeeda aan biyaha ka soo shubaayo calaa ra'sii madaxaygaan ku shubaayo faاnsarafa rasuulu llahi sal l slam nebigii waa gadoomay salaadii buu ka baxay waqad tajallat ishamsu iyadoo qoraxdii faydantay qorax madoobaadii ahayd fakhaطaba annaasa dadkiibuu u qudbeeyey waxamid allaha allou ammaanay bima huwa ahluhu buu ku ammaanay uma qaala waxau yidhi amaa bacdu halshaaki marka inta faxamid allaha allou ammaanay marka ahluxadiidku waxay leeyihin khudbad kasto ee munaasabad uu ku timaado waxaa sunno u ah xamdigaasa sunno u ah in lagu bilaabo khudbatulciid iyada marka ka waran khudbatulciid xataa xamdi baa lagu bilaaba takbiir iyo qofkii raba markaas inuu sameeyo gadaal hadduu rabaa ka samayso laakiin asunnatu fiiha xamdi in lagu bilaabay ibnulqayimna zaadulmacaadka saasuu sheegay bismi illahi raxmaan raxiim ma lagu bilaabaayo xamdi unbaa lagu bilaabaya saasaa khudabka nebiga ay ahaa jireen waxamid allaha bima huwa ahluhu uma qaala amaa bacdu buu yidhi ayb mahmaa yakun min amrin amaa bacdu macnaheeda waxaa weeyaan si kastoy ahaataba waxaana lagu kala soocaa hadal hore iyo hadal cusub oo wax aan yacni labadoodu markaa aan isku mid ahayn ayaa lagu kala soocdaa ayb amaa bacduda marka yaa bilaabaydu hadal badan bay leedahay ciddii bilowday qaar baa waxay leeyihiin faslu khitaabkii nabiyullaahi daawuud la siiyey amaa bacdu bay ahayd bacdu lmufasiriin amaa bacdu ayuu yidhi qaalat walaqata niswatu naaga ayaa hubmay min alansaari ansaar ka mida fankafa'at fankafa'tu ilayhinna xaggoodaan u gadoomay liusakkitahunna si aan u aamusiyo faqultu licaa'ishata baan wuxuu ku yidhi maa qaala muxuu yidhi qaalat waxay tidhi qaala maa min shayin shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriituhu in lay tusay ilaa qad ra'aytuhu waan arkay fii maqaamii haadaa maqaamkaygan kan ah dhexdiisaan ku arkay xataa aljannata waannaar jannadii iyo naartii xataa waxaan awal hore la ii tusin maqaamkaygaana laygu tusayaan ku arkay wa inahu shanigu waxa uu yahay qad uuxiya ilaya waxaa laii waxyooday annakum tuftanuuna fi lqubuuri qubuuraha in laydinku imtixaani doono midla ow qariiba min fitnati almasiixi addajaal mid la mida ama wax u dhow fitnada dajaal yu'taa axadu marka qubuurtii baa la idinku fitnaynayaa meeshaa marka qad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna annakum idinku marka wax qabriga lagu imtixaanayo su-aasha lagu weydiinayo lagu fitnaynayo ma muslimiinta keliya miyaa mase gaaladuna oo ku jiraan mase muslimiintii iimaankoodu saxda ahaa iyo munaafiqiinta lagu fidneeyaa amaa gaalka isaga marka qabriga ma lagu imtixaanaya miyaa kitaabu ruux ibnulqayim wuxuu sheegayaa marka in gaalada iyaga marka muslimiinta oo ay munaafiqiintu ku dhex jiraan wax la imtixaanaya inay kuwaas yihiin amaa gaalada iyaga wax la imtixaano wax lagu kala saara inay run ka sheegayeen ama been ka sheegayeen maba jirtaba ayb xadiidkana marka munaafiq iyo mu'minun buu sheegayaa ayb saasuu dhahaya qad uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuuri midlahu qariiba min fitnati almasiixi addajaal yu'taa axadukum midkiin ayaa loo imaanayaa fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa maa cilmuka bi hada arajul cilmigaaga ama ogaalkaaga aad u leedahay ninkani muxuu yahay faama almu'minu mu'minkii aw qaala almuuqinu shaka hishaamun ayaa shakiyey fayaquulu wuxuu dhahayaa huwa rasuulu ullah huwa muxamedun sala allahu calayhi wasalam ja'anaa bilbayinaati waalhudaa faaamanaa waajabna waattabacnaa wasadaqnaa fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa nam hurud saalixan xaal aad tahay mid suuban qad kunnaa naclamu waan ogeyn in kunta latu'minu bih qad kunnaa waanwaxaanu ahayd naclamu inaan ognahay in kunta inhu sha'niya kunta inaad ahayd adiga laa tu'minu bihi inaad rumaysan tahay wa ama almunaafiqu aw qaala almurtaabu midkii munaafiqa ama kii shakisnaa shaka hishaamun fayuqaalu lahu maa cilmuka bihada arajul fayaquulu laa adrii samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultu qaala hishaamun falaqad qaalat lii faatimatu ii sheegtay ama iigu tidhi faawcaytuhu waan weeleeyey hayra annahaa dakarat maa yuqalliqu calayhi laakiin waxa ay sheegtay wax qofkii markaasi ka dheehgelaayo ama gefsiinayo xadiidka marka amaa bacdu daabisuu ka rabaa isagoo si kalena waanu soo maray qaala xadaanaa moxamed bnu macmar qaala xadaanaa abuu caasim can jariir bni xaasimin qaal samictu alxasana yaquul xadaanaa camru bnu taklib ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama utiya bimaalin nebiga maal ayaa loola yimid ow sabyin ama maxaabiis faqasamahu waa qaybiyey faacdaa rijaalan rag waxa ayuu siiyey wa taraka rijaalan ragna waa ka tegey fabalaqahu waxaa soo gaartay ana aladiina taraka kuwii uu ka tegay catabuu inay eedeeyeen ayb faxamid allaha oo arrintaa yacnii ay eed iska tuseen ayb faxamid allaha allow ammaanay nebigii uma afnaa calayhi waa faalleeyey alla uma qaala waxau yidhi amaa bacdu intaasaa marka laga rabo fawallaahi innii la ucdi rajula qof ayaan siinayaa waaladii adacukaan ka tegayaana walxaal iyadoo alladii adacukaan ka tegaya axabbu ilaya la ii jacayl badan yahay min aladii ucdii kaan siinayo walaakin ucdii aqwaaman dad ayaan siinayaa lima araa waxaan arkaya darteed fii quluubihim quluubtooda dhexdooda aan ka arkayo min aljazaci waalhalaci argagax ayb wa akilu aqwaaman dadna waxaan u xil saarayaa ilaa maa jacala allahu ilaahay wuxuu yeelay fii quluubihim quluubtooda min alghinaa waalkhayr deeqtoonaansho iyo khayr ah fiihim dadkaa camru bnu taklib ayaa ka mida fa wallaahi baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli buu yidhi anna lii bikalimati rasuuliillah ma jecli buu yidhi anna lii inay ii sugnaato bikalimati rasuulillaahi bibadali kelimati rasuulillaahi rasuulka ilaahay kelmaddiisii beddelkeeda xumuran nacam inay ii sugnaato ayb xoolaha kuwooda gudguduudan inay beddelkeeda iigu sugnaato ma jeclaanayo ayb xumur ma godayna xumru xumru xumru nacam saasaa saxa kan waa goday sax maaha xumur waa jamcu ximaar muraadna maaha hadda meesha axmar jamaceedana waa xumrun axmarkaana hadda laga raba ayb fawallaahi baan ku dhaartay waxau yidhi maa uxibu ma jecli anna lii inay ii sugnaato bikelimati rasuulillahi sal l slam rasuulka ilaahi kelmaddiisii beddelkeeda xumran nacam xoolaha kuwooda gudguduudan geelu u jeedaa marka taabacahu yuunus amaa bacdudaasuu marka ka rabaa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyf can cuqaylin can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwatu ana caaishata akhbarathu ana rasuula اllahi sal l slama kharaja daata leylatin habeen ayuu baxay min jawfi leyli habeen barkii fasallaa fi lmasjidi buu ku tukaday fasallaa rijaalun bisalaatihi rag ayaa salaadiisii ku tukaday oo la tukaday faasbaxa annaasu dadkii waxay soo kaceen way soo waabariisteen fataxadasuu way sheekaysteen faijtamaca aktaru minhum kuwii hore kuwo ka badan ayaa soo ururay fasalluu macahu way la tukadeen habeenkii kale fa asbaxa annaasu fataxadasuu fakahura ahlu lmasjidi min alleylati ataalikati habeenkii saddexaad masaajidkii waa batay dadkiisii fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam fakharaja rasuulu llaahi nebigii waa soo baxay fasalluu bisalaatihi bay ku tukadeen falamaa kaanat alleylatu araabicatu markay ahayd cajaza almasjidu masjidkii wuxuu ka caajisay ou kari waayey can ahlihi ahlkiisii yacnii way ka bateen dadkiiba xataa kharaja lisalaati subxi ilaa uu salaaddii subax u soo baxay nebigu uma soo bixin marka salaaddii subax unbuu soo baxay falamaa qada alfajra salaaddii subax markuu tukaday aqbala cala annaasi dadkuu ku jeestay fatashahada waa ashhaatay yani qudbadii waxaa ku jirta tashahud tashahudkii baa marka laga soo qaaday fatashahada uma qaala amaa bacdu ayuu yidhi fainahu lam yakfa calaya makaanukum makaankiinaan igama qarsoonaanin laakinii khashiitu an tufrada calaykum waxaan ka baqay in laydinku farad yeelo fatacjizuu canhaa a ka caajistaan markaas ayb taabacahu yuunus qال xdثna أbو اليمان qال أخبرna شعyب عن الزهري qال أخبرنيi cروة عن أbي حمaydin الساacدي أنه أخبره أن رsuuل اللhi sلى الله عليه لي وسلم qاama caشhية galb ayuu kacay baعda الصلاaةi salaada kadib faتشhهد وأثنى clى الlahi bma huwa أhلهu ثuma qاal أma baعdu taabacahu أbو مcaaوiيaةa وأbو أsاamaة عن هiشاam ayb عan أbiihi oo crو can abi xumaydin can اnabiyi sala اllahu calayhi waaalih wasalam marka hishaam iyo zuhri baa sin maray ayb labada curway ka warinayan ayb qaala amaa bacdu ayuu yihi taabacahu alcadaniyu can sufyaan fi amaa bacdu qaala xadaثna abulymaan qaala akhbarana شhucayb can الzuhriyi qaala xadaثanii caliy bn xuseyn can اlmiswar bni makhramata qaala qaama rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam fasamictuhu waan maqla xiina tashahada markuu shahaadadii la yimid shahaadateynkii oo uu yacnii khudbadii furfurtay yaquulu isagoo dhahayaan maqlay amaa bacdu taabacahu zubaydiyu can izuhriyi qaala xadaanaa ismaaciil bnu abaan qaala xadaanaa bnu lqasiiri qaala xadaanaa cikrimatu can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal sacida annabiyu sala allahu alayh ali wasalam almimbara nabiga mimbarkii buu koray wa kaana aakhira majlisin fadhi kii ugu dembeeyey buu ahaa ayb wa kaana wuxuu ahaa aakhira majlisin yacnii waqti fadhi ama makaanu fadhi kii u dembeeyey buu ahaa jalasahu uu fadhiistay ayb mutacatifan isagoo markaa yacnii isku duuduubay milxafatan maro calaa mankibayhi garbihiisa korkooda yaalay qad casaba ra'sahu madaxiisa uu duubay bicisaabatin mare uu ku duubay god ayb uu markaa ku duubay ayb muxuu kadib idin dhigay ayb bicisaabatin uu ku duubay maro ama goog uu ku duubay dasimatin oo markaa yacnii la isticmaalay oo yeelatay subag iyo wax noocaas oo kalea markaas uu ka muuqday faxamida allaha waatnaa calayhi uma qaala ayuha annaas ilaya xaggayga yacnii imaado soo aada fataabuu ilayhi way ku soo rogmadeen marka waa ku soo xoomeen uma qaala waxau yidhi amaa bacdu faina hada alxaya qoladan min alansaari ansaarta yaqiluuna way yaraanayaan wayakuru nnaasu dadkuna way badanayaan faman weliya shay-an qofkii wax maamulo min ummati muxamedin sala allahu calayh ali wasalamna ka mida fastadaaca awoodo an yadura fiihi axadan qof inuu dhibo ow yanfaca fiihi axadan ama qof uu anfaco falyaqbal ha ka aqbalo min muxsinihim kooda wax wanaajiyo ha ka aqbalo wanaagiisa wayatajaawaz ha iska dhaafo can musii'ihim kooda wax xumeeya dadkan yacnii ansaarta nusradoodii ku qiimeeya iyagu waa yaraa doonaan dadku way badan doonaan ninkii maamul galo oo waxna dhibi karo waxna anfici kara markaas oo sabab u noqon kara dhib iyo dheef iyaga dadkooda wanaagsanoo wanaagga sameeyana ha ka qaato wanaaggooda kii markaa xumaan sameeyo iyaga ka midana ha iska daayo oo ha cafiyo ayb marka amaa bacduda ayuu ka rabaa waxaana xadiida marka wuxuu u keenay amaa bacdudan inuu ku sugo ayb baabu alqacdati bayna alkhudbatayni yowma aljumuca fadhigii hal mar fadhigii xugunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay bayna alkhudbatayni labada khudba dhexdooda yowma aljumucati maalinta jumcada labada khudba dhexdooda hal mar fadhiga qacdatun weeyaan waa mara ayb oo qofku siduu khudbada u aqrinaya hal mar uu fadhiisanayaa kabacdina istaaggii buu ku noqonayaa hal mar fadhi waay labadaa khudba dhexdooda ayb qال xdثna mسdd qال xdثna bشhr بن المفضل qال xdثna cbayd اللhi عن ناafic can cabdillaahi qaal kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaxdubu khudbatayni inuu akhrinayo yaqcudu baynahumaa dhexdooda uu fariisanayo fadhigan marka xukunkiisa yay ka hadleen meesha sharaxa yaqdubu khudbatayni yaqcudu baynahumaa fiiri muqtadaahu annahu kaana yaqdubuhumaa qaa'iman xadiidka wuxuu keenayaa inuu istaag ku khudbay jiro wa saraxa bihi fii riwaayati khaalid ibni alxaaris almutaqadimati qablu bibaabayni walafduhu kaana yaqdubu qaa'iman uma yaqcudu uma yaquumu وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين نسائي عن السلف ورواه أبو داود باللفظ كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب waاstufiida min hada middan waxaa laga faa'iidaystay ana xaala aljuluusi bayna alkhudbatayni fadhiga labada khudba u dhexeeya xaalkiisu laa kalaama fiihi wax hadala ma laha laakin laysa fiihi nafyu an yudkara allaahu aw yadcuwahu siran hadal male baa layidhi laakiin ma anfinayso qofku inuu hoos u ducaysan karo wastadalla bihi shaaficiyu fii iijaabi اljuluusi bayna alkhudbatayni limuwaadabatihi sala allahu calayh ali wasalam calaa dalika maca qowlihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli imaamu shaafici marka xukunka fadhigaas waa waajib uu yidhi wujuubkana wuxuu ka qaatay ficilkii nebiga uu daa'imay oo loo geeyey salluu kamaa ra'aytumuuni usalli ilaa khudbadaani salaaday ku tacalluqdaa marka amarkaas amarkaas mutlaqa ah ama mujmalka ah ficilkii nebiga amarkaasuu fasiraa buu wataa maadaama ficilku uu amar mujmala tafsiir oo u noqdayna wujuub waa laga qaadan ka amarkii wuxuu ahaabaa loo celinayo amarkuna waa waajib waa wujuub amarkuna maxaa yeele salluu siiqo oo waxaa weeyaan siiqatu amrin qaala ibnu daqiiq ilciid ibnu daqiiq ilciid waxa uu yidhi yatawaqafu dalika arrinkaa in loo sallimo imaamu shaafici wuxuu ku xirnaanayaa buu yidhi calaa hubuuti anna iqaamata alkhudbatayni daakhilun taxta kayfiyati salaa waxay noqonaysaa marka labada khudbo inay ku dhex jirto kayfiyada salaadda loo tukado horta yay ku xihan tahay inay sugnaato wa ilaa fa huwa istidlaalun bimujaradi alficli haddii marka arkaantii salaadda aynan ka mid noqonin khudbada oo kayfiyadii salaadda haddaynan iyadu shaqo ku lahaanin waa ficil nebi unbaa soo haraya ficilka nebigaana sida ay u badan yihiin culummadu istixbaab ayuu faa'iideeyaa wujuub ma faa'iideeyo ilaa inuu cuskanaayo amar mujmala maahani masaladaana waxaa aad u taxqiijiyey abuu shaama kitaab layidha almuxaqaq min usuuli ilfiqhi fii afcaali rasuuli sala allahu calayh ali wasalam uu leeyahay uu ka alifay afcaasha rasuulka xukunkeedu waa maxay bis ayb wuxuuna taxqiijiyey ficilka nebiga ee qurbada tusaayo ee mujaradka ah istixbaab in laga faa'iidaysto goormaa waajib laga faa'iidaysan karaa haddii uu noqdo ficilku hadduu noqdo tafsiir uu u noqdo amar mujmal ah maalan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu yidhi wixii marka nebiga salaadda dhexdeeda uu ku sameeyo amarkaasay tafsiir u tahay soo maha ficil kastoo salaadda dhexdeeda waajibaa loo qaadanaya ilaa wixii sunnanimadeeda qariino kale ama deliil kale uu caddeeyo maaha marka masaladan taasay ku xiran tahay wuxuu leeyahay ibnu daqiiqilciid nebigaa sameeyey un bis weeyaan wax hadda yacni aan hayno amar nebiga oo qowli ah lama haayo markaa shaafici wuxuu leeyahy salluu kamaa ra'aytumuuneeda ayay usoo noqonaysaa taasoo marka wuxuu leeyahay khudbada kayfiyatu salaad ma tahay mase maaha ayaa u baahan taxqiijin ayb wailaa fahuwa istidlaalu bimujarad اlficli wazacama طaxaawiyu ana shaaficiya tafarada bidalika طaxaawina wuxuu yidhi shaafici baa la gooni noqday wujuubkan fadhigan waa waajib shaafici baa la keli noqday watucuqiba biannahu maxkiyun can malikin ayضa fii riwaayatin maalikna waa laga sheegay whuwa almashhuuru can axmed imaam axmedna taasaa mashhuurka ah naqalahu shaykhuna fii sharxi tirmidiyi ciraaqi baa sheegay waxaka bnu lmundir ana bacda alculamaa'i caarada ashaaficiya biannahu sala allahu calayh ali wasalama waadaba cala aljuluusi qabla alkhudbati اluulaa fain kaanat muwaadabatuhu daliilan calaa shardiyati aljalsati alwusطaa faltakun daliilan calaa shardiyati aljalsati اluulaa iyadana waa dood kale marka wuxuu leeyahay haddii jalsadaani ay waajib tahay nebigaa daa'imay ay waajib ku tahay khudbadaba intaan la bilaabin mu'adinkuna uunan addimin waa fadhiisanaa nebigu waa fadhiisan jiri fadhigaasna waa in la yidhaahdo waa waajib marka ila nebigu waa daa'imay iyadaba wa haadaa mutacaqabun bianna julla ariwaayaati can ibni cumar laysat fiiha haadihi aljalsatu aluulaa riwaayaadka waxaa lagu tacqiibiyey arrintan marka iyadan looga jawaabay riwaayaadka badankood fadhigaas hore ma sheegayaan ibnu cumar wa hiya min riwaayati cabdillaahi alcumari almudacaf falam tahbut almuwaadabatu calayha ugu yaraan muwaadabada ma sugnaanaysa markaas bikhilaafi alatii bayna alkhudbatayni taas isawaa ka duwan tahay wa qaala saaxibu almuqni ibnu qudaama walam yuujibha akaru ahli ilcilmi liannaha jalsatun laysa fiiha dikrun mashruucun falam tajib wuxuu yidhi ma aynan waajibin maxaa yeelay dikri looma jidaynin dhexdeeda maadaama aan dikri loo jidaynin waajib maaha ayb waa iska ijtihaad iyada laftirkeeda baabu listimaaci ila alkhudbati khudbadii dhegaysigeeda xukun ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay khudbadii yacnii in la dhegaysto la maqlo ayb insaafna wuu keeni doonaa dhig raaricin wax leedahay qال xdثna آdم qال xdثna بن أbي diئب عن الزهري عن أbي cabdاللahi الأqر عن أbي هuريرaةa qال qال النبyu slى الlه عليه لي وsلم إda kana yوم الجuمcaةi maalin جuمcaha markay tahay waqفat الmalaaئkaةu عalى baabi الmasجidi malaa'igta masaajidka albaabkiisa ayay istaagaysaa yktubuuna الأوla faالأwل iyagoo markaa qoraya dadka say usoo kala horeeyaan wamaثل الmuhajiri midka soo hormaray oo tahjiirka waqtiga hore yimid tabkiir yay la macno tahay kitaabalmawaaqiidanna ku soo sheegnay ka mahali aladii yuhdii badanatan waa qof hal hadyi ahaan u bixiyey oo kale humma kaaladii yuhdii baqaratan kadib qofka waqtigaa kadib yimaadana qof baqara ama sac hadyi ahaan u bixiyey oo kale uma kabshan uma dajaajatan uma baydatan faida kharaja alimaamu imaamku haddii uu soo baxo qawow way laabanayaan suxufahum waraaqahoodii waa duuduubanayaan wayastamicuuna dikra dikrigay dhegaysanayaan khudbadii wayastamicuuna dikradaas umar ka raba malaaigtii marka dikrigay dhegaysanayaan qofkiyaa uga owleysanba isagaa ile mukallaf ah qofke wa fiihi ishaaratun ilaa ana manca alkalaami min ibtidaa'i alimaami fi lkhudbati liana alistimaaca laa yatajihu ila ida takalam xadiidkan waxaa loo deliishada buu yidhi insaadka in la dheg raariciyada waajibnimadeedu waxaa weeyaan markuu hadlaayo khadiib oo khudbada uu akhrinayo ee hadduu intuu soo galo assalaamu calaykum yidhaah uu fadhiisto qofku hadalku kama reebano waa hadlu karo ee markuu khudbada bilaabo istimaacu ilaa wuxuu imaan karaa markuu hadlaayo khadiibkii khadiibkii oo aan hadlaynin maxaa la dhegaysanayaa saasuu leeyahay wqaalat alxanafiyatu yaxrumu alkalaamu min ibtidaa'i khuruuji ilimaam mar baaduu imaamka soo baxo bis waayo warka waa xaaraan ayay dhaheen wawarada fiihi xadiidun daciifun sanadkuruhu fi lbaabi aladii bacdahu in sha allah baabun idaa ra'a alimaamu rajulan imaamku haddii uu arko qof jaa'a yimid wahuwa yaqdubu isagoo qudbaynayo amarahu an yusalliya rakcatayni wuxuu amrayaa inuu laba ragca tukado yanii qof marka yimid soo galay iyadoo khudbada la wada iska fadhiistay tuko waa la dhihi karaa imaamku inuu dhahay qaala xadaanaa abunucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can camri bni diinaar can jaabir bni cabdillaahi qaal jaءa rajulun nin baa yimid wاnabiyu sala اllahu alayh ali wasalamna yaqdubu nebigana uu khudbaynayo annaasa dadka uu u khudbaynayo yowma aljumuca faqaala waxa uu yidhi asallayta yaa fulaan hebelow ma tukatay qaala laa buu yidhi maya qum farkac hadalkan marka waxba ma dhibaayo ila nebigaa la hadlay ninkan waa lala hadlay jawaabaa laga raba ayb waxama dhibaayo taas hadalku hadday daruuro ay keentana laa ba'sa isaga laftirkeeda oo daruuradu marka maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa qof god ku dhacayo ama ceel kusii dhacayo indhoola ah oodan gacantaadiina aynan gaarin marka qud baa lagu jiraa maa leedahay maya waa u dhawaaqaysaa oo rirjoog baa leedahay ayb waxaana laga qaatay a'immadu ay ka qaateen ama ay ka fahmeen ninkii reer baadiyaha iyadoo khudbada nebiga wado inta soo gala yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqatacat isubulu fadcullaaha yuqiisuna intuu soo galay buu iska hadlay hadalkaas marka daruura lagu xambaaray wixii warkaasoo kale macnihiisa leh laa ba'sa ayb imaamku hadduu la hadlana qofka ma tukatay mayay haa waa dhihi karaan ayb marka xadiidka waxaa kaloo tusayaa taxiyatulmasjidka khudbada inaynan ku dhacaynin oo imaamkii khadiibkii khudbo wado taxiyo waa iska tukan karta ayb xanafiyada ayaa marka diidaan iyo maalikiyada iyagu waxay leeyihin mala tukanayo waa soo gelaya waa iska fariisanayaa khudbadaba haddii la wado ayb xadiidkan marka maxay ka dhaheen jawaabo waxay la imaadeen marka aan aada u istaagi karin waxyaabaha maalan ay sheegeen bacdi riwaayada xadiidka waxay ku soo aroortay ninkiibuu nebigu wuxuu ku yidhi qum fasalli tuko dadkana wuxuu amray inay wax ku sadaqaystaan oo nin wuxuu ahaa dhar ay arad nin u arad ka muuqdo xanafiyadu marka waxay yidhaahdeen salaadan maba loo dan lahayne dadku inay arkaanuu rabay nebiga sal l slam keliya dadka inay arkaan buu rabay si loogu sadaqaysto oo dadku hayadiisu ay u arkaan waxaasna marka xadiidka maa haddii marka sadaqa sadaqa haddii loogu daray amarka nebiga meel cidlaa ma dhacayo say la tegaysaayb waxaa kaloo yidhaahdeen labadan ragco taxiyatulmasjid maba ahaynba waxaa laga yaabaa lacalla nebigu inuu ogaaday ninkan in subaxi uunan tukanin salaaddii subax marka salaaddii subax tukay ka dhigneeday leeyihiin waxaasoo dhan maxay u samaynayaan faker ayaa hormaray sunnadiiaa timid fakerkii bay khilaafsan tahay maxaa lagu dadaalaa marka mataqaan fakerkii sidii sunnada loogu afaji lahaa marka horeba inuu faker hormaro yaan fiicnayn cilmiga inuu hormaraa fiican marka hore can cilmin qofka inuu sunnada intuu ku ogaado ugu camal falo markaas kabacdi dhacdhiciisu waa iska yaraanaya laakiin adoo sunnadii aan waxba ka ogeyn haddaad faker uu kuu hormaro daa'iman waxaad ku dadaalaysaa marka inaad fakerkaas siduu u sugnaa lahayd waxaan aad uga waramo alimaam almucallimi cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi kitaabkiisa wuxuu kaga waramaa alqaa'id ilaa saxiix alictiqaad muqadamadiisa wuxuu ku sheegaa xaqa iyo aqbalitaankiisa ayb dadka qaar waxaa weeyaan fikiruu iska wataa waxaa laga yaabaa inuu fakerkaas isagu diin u haystaba fil xaqiiqana diin inuunan ahayn fakerkaas marka goormaa la gaaraa martabo ah inuu diin yahay iyo inuunan diin ahayn in la kala ogaado markii wax la barto laakiin dadka zamankan jooga maxaa waxaasna ka celinayo in wax la bartaba dad baa marka waxay u joogaan albaabka u taagan oo ay isbaara u taallaa dadkii dhallinyarta ah inay wax bartaan aan rabin oo keliya uun inuu koox ku xirto shiikh gaara inuu ku xirto faker gaara inuu u xabisnaado keliya ayuu rabaan ayb markaasaa qofkii waxaa weeyaan wax runa iyo wax been ah iyo ayi shay oo qofkii looga celi karo albaabka cilmigaa laysku dayahay iyagiina uma faa'iidey karaan oo hadda faa'iido meel ulama fadhiyaan maxay noqonaya marka qofka haddaan loo faa'iideynin meeshii uu ka faa'iidaysa lahayna iska jir la yidhaahdo isagiina faker lagu shugo fakerkaasun baa diin laga dhigaya taasna marka waxay keenaysaa inuu marka hadhow baabab kale iyo galaba naco inuu wax ku gaalaysiiyo inuu wax ku yacni bidcaysiiyo axkaam inuu ku lido axkaamay isu bedelaysaa ila tabdiicuba waa axkaam ayb tabdiica qof kasta inuu la orordo lama ogola iyada laftirkeeda maxaa yeele waa xukun qofka aada dul saarayso xukunkaasna marka wuxuu u baahan yahay feerfeerin fara badan ayb marka qofku in faker uu u hormaro waxay qasbaysaa xaqa inuunan u hoggaansamin tan kale wuxuu fiirinayaa daa'iman yaa waxaan sheegay yaa xaqan sheegay shaqo kuma laha xaq marka maantana rijaalun buu daba jooga cali maqaaladiisii saxda ka ansaxdayna waxay ahayd xaqa rijaal inaan lagu aqoonsanin isagaa la bartaa marka hore kadib ayaa dadka la ogaan karaan laakiin haddaad xaqii tidhaahdid fulaanuu mar walba ag yaallaa oo saa ay kula noqoto qof mucayana oo nebi ahayn waa wareer marka ayb qolooyinkan marka macaanidaasay ku cudur daarteen marka ibnu xajar baa aada ugu jajawaabay dhowr safxuu ka dhigay meeshaa marka waad ka akhrisanaysaan waxaa kaloo xadiidku uu tusaa taxiyatulmasjidku inaynan ku tegaynin fadhi qofka uu fadhiisto ninkan hadda waa fadhiistay istaagaa layidhi tuko kama tegin taxiyadii yani qaar baa waxay dhahayaan taxiyatulmasjidku haddii qofka uu mar fadhiisto waa ka tagtay waa dhaaftay biswa ma dhaafin marka xadiidkan wuxuu caddaynaya in la istaa inuu qofkii marka aanay fadhiga aanay ku dhaafaynin ayb macaanidaasoo marka u keensana baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man jaaءa qofkii yimaado walimaamu yakdubu imaamkii oo qudbaynayo sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragco fudfudud buu tukan xadiidkan marka kii hore baabkan baabkii hore wuxuu uga bedelan yahay sifada labada ragcaa ku jirta baabkan labada ragca aad tukanaysid inaad dheeraysa maaha khudbaa ku sugayso labada ragco waa fadudaynaya waa meelihii marka ibnulmundir ou sheegay sunnada ama ibnu rajab sunnada salaada dheeraynteeda iyo fududaynteeda waxaa weeyaan wixii nebiga ka sugnaaday baa laga fiirin hadda labadan ragco sunnada maxay maxay tahay in la fudaydiyo way sunnada in la fudaydiyo way sunnada qofku marka hadduu yidhaahdo afdalu salaati duulu lqiyaam salaad waxaa ugu fadli badan midkii qiyaamkeedu la dheereeyo ee uu qiyaamkii iska dheeraysto sunno kuma jiro qofkan xadiidkaas iyo kanna waxaa weeyaan kaasna wuxuu ku saabsan yahay sunan kale kanna wuxuu ku saabsan yahay sunnadan oo qofku markuu khadiibka oo khudbo akrinaya masaajidka uu soo galo warka waa gaabsanaya oo soo gaabinaya qaala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaana sufyaan can camrin samica jaabiran qaal dakala rajulu yowma aljumucati ninbaa maalin jumca soo galay wanabiyu sala allahu calayh ali wasalam yakhdub nebigana uu khudbaynayo faqaala waxa uu yidhi asallayta ma tukatay qaala laa buu yidhi maya qaala fasalli ragcatayni tuko laba ragca xadiidkan hadda marka aawo khafiifatayni bacdi ariwaayaat oo saxiixa laakiin shuruudii bukhaari aan waafaqsanayn bay ku timid salli farkac rakcatayni watajawaz fiihimaa watajawaz fiihimaa soo gaabso ayb ayb iyo xadiid kale uu yidhi marka qum farkac rakcatayni khafiifatayni ayb labadaa ragcana marka shanigooda in la fudaydiyo ayb halkaas joog